الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta sideedaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
sanadkii labada kun lix iyo tobanka dowladda shiinaha waxa ay isbeddel ku samaysay dhigii cabyadii mas-uulka ka ahaa dhibaataynta muslimiinta turkistaanta bari waxaana xaakimka gobolka loo magacaabay tashan kuwango iyadoo xilka laga qaaday mujrimkii aanu horay uga soo sheekaynay ee tashuu haylon tani waxa ay ahayd oo keliya isbeddel maamul iyo dardargelin lagu samaynayo tacdiibinta iyo dhibaataynta muslimiinta turkistaanta bari guddoomiyaha cusub ayaana ninkii xilka uga horeeyey wuxuu jeclaystay inuu la sii wado gumaadka iyo dhibaataynta muslimiinta isagoo u magacaabay taliyaha amniga ee turkistaanta bari tani waxa ay u ahayd fursad kale oo uu ku sii dardargeliyo dhibaataynta muslimiinta isaga ayaana lagu tilmaami karaa inuu sii ahaa guddoomiyaha rasmiga ah ee gobolka maadaama uu khibrad dheer u leeyahay jirdilka muslimiinta ay goor oo uu wakhti ka shaqaynayay dhulka turkistaanta bari labadan mujrim ee iskaashaday ayaa ku kacay falal wuxuushnimo ah oo ka dhan ah muslimiinta turkistaanta bari kuwaasoo uu xaalkoodu aad isku beddelay mashhadkana gebi ahaanba ka dhex baxay sababo ku aadan iyadoo loo samaystay xabsiyo waaweyn oo dusha sare ka furan daashuu hayluun ayaa istusay in beegsiga lagu samaynayo muslimiinta turkistaanta bari aanu wax badan ka beddelaynin qanaacadooda diinta sidaasi darteedna ay tahay inuu la yimaado usluub cusub oo ka duwan kuwii hore taasoo u suurtagelinaysa inuu mulxidiin isaga oo kale ka dhigo muslimiinta waxa uu hirgeliyey oo uu aas-aasay fikradda mucaskaraadka ballaaran ee lagu xiro dadka iyadoo ujeeddadu ay tahay sida uu sheegayo in dadkan loo sameeyo waxa ay ku sheegeen dhaqan celis oo xaqiiqdu ay tahay in diintooda laga saaro gaalnimona loo diga rogo fikradda xeryahan dadka lagu xabsiyo ayaa ahayd in ay noqdaan kuwo aad u ballaaran oo qaadi kara haddii loo baahdo guud ahaan muslimiinta turkistaanta bari marka halkaas lagu xirana waa inay la kulmaan tacdiib nafsi iyo jismiba leh si loo damaanad qaado inaanay dadkan sii ahaanin dad muslimiin ah waxaa mucaskaraadka ay ku xiran yihiin lagu xiray kaamirooyin shaqaynaya afar iyo labaatan saac kuwaasoo duubaya dhaqdhaqaaq weliba oo goobta ka jira iyadoo xitaa kaamirooyinkaasi lagu dhejiyey suuliga dadkana waxaa lagu qasbayay inay ku dhawaaqaan hadallo kufri ah oo ay ku sheegayaan inaanay wax diin ahba haysan sanadkii taashuu hayluun ayaa gaaray da'da howlgabnimada ee lixdanka sida uu qorayo dastuurka xisbiga shuuciga ee shiinaha waxaa loogu abaalguday in laga dhigo guddoomiyaha baarlamaanka turkistaanta bari taasoo ka dhigan inuu sii kor joogteeyo xeryihii xabsiyada ahaa ee uu ka dhisay halkaasi si talooyinkiisa dulmiga ahaa ee ka dhanka ahaa muslimiinta si dhow looga maqlo turkistaanta bari mid ka mid a asaaliibta ay shisheeyuhu ku doonayaan inay muslimiinta diintooda uga fidneeyaan waa dhaqan doorinta ay ka sameeyaan xabsiyada waxaana ay adeegsadaan hal usluub oo ay ka wada siman yihiin sida uu sheegayo aqoon-yahan maxamuud ugaas malaayga sidaan isleeyahay qaybta runtii ugu murugada badan arrinta turkistaanta bari iyo gaboodfalada khayaalka ka baxsan runtii ee muslimiinta loo geysanaya ama dhulka loogu geysanayaa waa sida ay dowladdan mulxidada ay ugu guuleysatay in ay saxaafadda caalamka iyo indhaha caalamka ka qariso ilaa xad baaxadda uu leeyahay tacadigan maaragtay iyo wejiyada kala duwan iyo istibdaadkeedu iyo dhibaatada iyo maxaanku yidhahda qamciga ay ku hayso shacabkan muslimka ah ee turkistaanta bari marka koowaad gobolkani guud ahaan waa dhul muraaqabo joogto ah lagu hayo oo cidda bannaanka ka timid tusaale ahaan ama waddan kale ka timid ee dhulkan gashaa aysan tillaabo qaadi karin iyadoon la daba socon oo askarta iyo maxaan ku idhahdaa qaybaha kale ee ciidamada amniga waddankani aysan daba soconin halka qofka dhulkan u dhashay oo xitaa salaamo qof meel kale ka yimid uu isla saacado gudahoodba xabsiga u gelayo ama ku dambeynayo ama uu booliisku inta u yimaada xirayo iyo ciddii maxaanku idhahdaa daba joogtay dadkan si taa lamida masaajidda yani inta aan weli la dumin gobolkan ku taala iskuulada goobaha ganacsiga iyo xataa wadooyinka maxaanku irahda babliga ah ayay meel kasto kamerooyin ku xiran yihiin kamerooyinkanuna ma aha kamerooyin caadi ah waa kamerooyin awooda ama awood u leh yani inay wejiyada dadka aqoonsadaan oo qofka kaamaradan qabato qofka fiirinaya oo kaamadan kaamaradan gadaasheeda fadhiya wuxuu awoodaa qofkan magaciisa iyo idgiisa iyo inta uu jiro iyo meesha uu ka yimid iyo degmada uu degan yahay iyo adreeskiisa bay usoo saaraysaa kameradan sidaa darteed dhulkan iyo gobolkani guud ahaanti yani waa yani waa gobol dadkiisu ay muraaqabo joogto ah maxaan ku yidhaahdaa ay dhibano u yihiin oo ay dowladdan maxaan ku yidhahdaa mulxidadaahu ay ku hayso sidaa darteedna cid si dhammaystiran ilaa hadda yani baaxadda dhibaatadani ay leedahay u haysa aysan jirin ama uga warrami kartaa inkasta oo yani xaddiga baaxadani dhibaatadani leedahay darteed yani ay noqotay wax aan la qarin karinin haddana yani si dhab ah cid sawir uga soo gudbin kartaa ma jirto muslim iyo khayrkeedba ama saxaafad iyo hay-ad islaama ama shaksi muslima ha noqoto ama saxaafad iyo hay-ad maxaanku yirahdaa shisheeye ama gaaleed ama meel kale ka timid runtii ha noqotee sababtuna waxa weeye gacanta birka ah ee dhan kasta ay maaragtay dowladdan shuuciyadaha ay ku hayso yacni maamulkii iyo nolol maalmeedkii dadkan maxaan ku yirahdaa muslimiinta ah iyo guud ahaan gobolkanba الإسلام غريبا واليوم نراه غريب وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب والمسلم صار مريب jaraa'imta shiinaha ee ka dhanka ah muslimiinta turkistaanta bari waa kuwo aad looga soo shaqeeyey oo ku tusinaysa sida loo doonayo in la dabargooyo muslimiinta taariikh ahaanna la yidhaahdo maalin ayaa halkaas waxaa ku noolaa dad muslimiin ah waxay dowladda shiinaha qaaday tallaabooyin ay kula dagaalamayso taranka haweenka muslimaadka taasoo qayb ka ah in la yareeyo guud ahaan tirada muslimiinta waxaana taasi barbar socda in shiinuhu ay qowmiyaadka gaalada ay halkaasi xoogga loogu deegaamayay ay ku dhiirigelinayeen inay dhalmada badiyaan si bulsho ahaan ay uga bataan muslimiinta wakaaladda wararka e b oo soo xiganaysa haween muslimaad ah oo soo maray xeryaha lagu hayo dadka muslimiinta ah iyo shaqaale halkaasi ka shaqaynayay ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso sida abaabulan ay dowladda shiinaha ula dagaalamayso taranka muslimiinta turkistaanta bari haweenka muslimaadka ah ayaa si joogto ah waxaa lagu samaynayay baaritaano lagu ogaanayo inay uur leeyihiin iyadoo ilmagaleenka looga xiray qaarkood qalab ka hortegaya uurka intaas oo keliya ma aha waxay dowladda shiinaha xitaa qaaday tallaabo ay madhalays kaga dhigayso haweenka muslimaadka ah iyo raggooda haweenaydii uu alle u qoro in tallaabooyinkaasi oo dhammi ay ka gudubto oo ay uur qaadana waxaa lagu samaynayay in laga soo rido ilmaha caloosheeda ku jira ciidamada booliska shiinaha ayaa si joogto ah waxay u baarayeen guryaha muslimiintu ay degan yihiin halkaas oo ay ka raadinayeen bal inay ka soo helaan carruur yaryar oo dhowaan la dhalay si aanay waalidiintu ugu maqsuudin carruur ay dhalaan loogana niyad jabiyo taranta ah waxay dowladda shiinaha kala geynaysaa ilmaha dhalaanka ah iyo waalidiintooda taasoo keentay in waalidiin badan iyo ubadkooda ay kala lumaan golnar umirzaaq waa haweeney muslimad ah oo ku nool dhulka turkistaanta bari iyadoo u waramaysa wakaaladda wararka ee a b ayay ka sheekaysay dhibaatooyin ay kala kulantay dowladda shiinaha kadib markii ay dhashay cunug saddexaad taasoo ah arrin mamnuuc ka ah haweenka turkistaanta bari waxaa gurigeeda ugu yimid saraakiil ka tirsan maamulka gobolka iyagoo ku wargeliyay in saddex maalmood gudahooda ku bixiso lacag dhan laba kun lix boqol siddeetan iyo shan doolar maadaama ay dhashay da' saddexaad haddii ay bixin weysana waxaa loogu goodiyey in xabsiga loogu geyn doono zawjkeeda oo horey loo xiray iyadoo sii hadlaysa ayay leedahay carruurtu waa hibo uu allah bixiyo in dadka laga hor istaago inay dhalaan carruurna waa arrin qalad ah waxay doonayaan keliya inay shacab ahaan noo burburiyaan duulaanka ilmala dirirka ah ayaa si siman uga socda caalamka islaamka ah doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ah dhakhtar ku takhasusay daawada iyo kiimikada waxa uu aaminsan yahay in waxa ka socda turkistaanta ee qasabka bareerka ah in ay ka badan yihiin dadyowga muslimiinta ah ee sida dadban lagala dagaalamayo dhalmada
dagaalka gaalada si guud caalamka oo dhan kama nastaan dagaal inay muslimiinta ku hayaan dhinac kasta ah marka dadku waxay fahmaan dagaalkan xabadaha iyo diyaaradahaas waxaa si waxayn u maleynaa laakiin dagaal ka daran ayaa muslimiinta ka socda xagga aqoonta oo lala dagaalo muslimiinta aan aqoon loo ogoleyn xagga cuntada wax loo ogoleyn inay wax tacbadaan xagga dhinac kasta muslimiinta dagaal kaga socdo laakiin midka ugu muhiimsan oo kasii daran waxaasoo dhanba waxay tahay dadkuna raba inay fahamsiiyaan oo loo sharxo waxaan gaaladan iyo hay-adahani waxaan wadaan ay aada ugu qaraabtaan waa dagaalka ay kula jiraan muslimiinta xagga taranka waa shaqada ugu culus ee gaalada ay qabtaan way weliba raggooda aqoon-yahanada ama dhaqaatiirta sheegto ama ganacsatada waaweyn ama hay-adaha samafalka sheegto dagaalka ugu weyn ee muslimiinta ku socdaa waa dagaalka taranka waaye si guud haddaan usoo qaadano caalamka waxaa la dagaalamaa dadka muslimiinta inay tarmaan meelaha uu aada uga socdo waxaa ka mid a sida hadda maaragtay china oo kaleeto oo aada og tihiin maaragtay inay dad iska shuuciya ay yihiin oo xitaa dimuqraadiyad iyo mid aan shaqo ku lahayn haddana waxa ugu muhiimsan ee ugu daran ee igoorka dadka muslimiinta sharqiya maaragtay ee china lagu dagaalamo waxay tahay waa muslimiintaas yar ee tarma ee diinta haysta waayo markaas waxaa loo sameysay meelo waaweyn iyo gobollo waaweyn oo dadkaas lagu bahdalaa oo maaragtay lagu dilaa oo lagu baabi'inaa iyo niyadooda lagu jibinayo oo loogu talagala maarata xitaa inaysan ku fikirinba inay wax dhalaan ay tarmaan marka waxaa la dhahaa muslimiinta inay ku baraarugsanaan waxa ugu weyn ee gaaladu ay qabato waxaa ugu muhiimsan inay la dagaalamaan taranka dhaqaale aada u farabada bixiyaan hadda haddaa fiiriso kale bakistan oo kaleet waxay ka mid tahay meelaha caalamka aada loola dagaalamo ka mid tahay waxaan dadka masaakiinta wax magaradka ay leeyihiin talaala la bixina booliya lala dagaalamaya talaalka booliyadababa waxaasoo dhan waa owhaam iyo kedbi iyo been iyo wax kama jiraan wey howlo kaleeto oo shaqo kaleeta ayaa ka socoto meesha ugu daran ee maanta muslimiinta laga rabo oo lala dagaalama waxay tahay fikriyan loola dagaalamaa qofka inuusan haween badan guursanin wixii aqoon isku sheegaya ama dhaqaatiir sheeganaya ama mutacalimiin sheeganayeen oo kulli wax soo barayna waxaa laga dhaadhicinayaa falsafada ah inaan la guursanin oo taranka uusan baranin oo maarata loo baahnayn qofka hal canug iyo hadduu iska dhalo laba canug bes waa ku firdaan leeyahay waxay kaloo aada ula dagaalamaan oo qorshooyinkooda marka cilmi ahaan ah u fiirisida oo mutaabacayso waxaa ka mid ah waxyaabahan ilaahdo family balaanka la yidhahdo aada uga taxadira maaragtay dhalmadaa la kala fogeyna gabadha saan waaye laysku manuujin karo saan waaye babarararaq waxaasoo dhan waa mashaariic gaalo oo oo aada u dhisan waaye hal tusaalan raba inaa dadka maqla aan dhegeysiiyo ama ay maqlaan ama ay la socdaan dadka weliba dadka aqoonta leh waxbarta ee mutaabice maalimada waxaan dhegeysanayay gaalkan la yidhaahdo elon mas gaalkan la yidhaahde waa nin taajiro weyn oo ninka labaad adduunka mase ninka koowaad adduunka uu hantida badan oo malaynaya maraykanka hadda wuxuu qaabilsan yahay donald trump wuxuu qaabilsan yahay la dagaalanka maaragtay dhaqaalaha meelaha xun ku baxa iyo dowladda hagaajinta uu qaabilsan yahay oo la sabtaa maalinood waxaan ka dhegeysanaya soo dhahaa waxaan joojinay uu yidhi oo aan qasa ka joojinay konton milyan oo doolar oo kondom lagu soo diray kondom kondom baalkan dakarka la gashtay ee maaragtay marka zinada ay sameynayaan konton milyan oo loogu talagalay ayaan joojino yidhi balka warma ilaadan ku dhaariy waa qasa keligeed waaye maxaa u malaynaysaa caalamka islaamka dhan marka gondomkaas iyo waxaas family balaanka la yidhaahday iyo muslimiinta waxaa ku socda dagaal aan caadi haynaa ku socda waxaa loo baahay marka ilaahay inuuna fahansiiyo subxaana wa tacaala marna yaan lagu kadsoomin hay-adahan iyo qurunkan iyo waxay wadaan iyo shartooda waxaa fahmi kara qof wax gartaa fahmi kara wax yaroo bililaqaaw la siiya iyo dhaqaale iyo waxaan hadda masar iyo kulli maxaa lagu gumaystaa waxaa lagu gumaystaa aidkaas waxaas la siina lagu sumay maxaa la sii hayaa gondomaa la sii hayaa hadda ka hor bosnia waa la socotaa dadku waxay dhihi jireen wax kale hanoo qabanin waxaa naga joojisaan kondomkan ee gaalada la siinay ee nagu fulfula naga joojiya ee gabdhaha muslimaadka ku doodi jireen marka meeshaan la yidhaahdo china igoorka muslimiinta maanta waxaa lagu haayaa ama meeshaan la yidhaahdo hadda maxay ahayd barma la muslimiinta ee laqaxa waxaa lagu haayaa isirsifeyn baa lagu hayaa oo taranka muslimiinta lala dagaalamayaa ilaahay ummadda ha fahansiiyo warbaahintu ha ka qayb qaadato waxaan wax magaradka ay aqoon-yahan balaa isku sheega mashaariicdan wataane aada ha looga hortago يا زمن الصمت القاتل جاوب قلبي المجروح فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتوح يا زمن الصمت القاتل جاوب قلبي المجروح فلدي كثير مسائل اترك بابك مفتوح احتار الفكر العاقل وحليم صار ينوح
xamalaadka ay dowladda shiinaha ku qaaday muslimiinta turkistaanta bari ee lagu yaraynayo taranta ayaa abuuray xaalad rucbi ah oo la xiriirta dhalmada waxaana hooyadu xanuunka foosha uga daran xanuunka kusoo wajahan marka ay ilmaha dhasho maadaama ay u badan tahay in ilmaha laga qaato iyagoo xitaa aanan nuugin dambarkeeda magaalooyinka hootaan iyo kashgar oo ay degan yihiin boqolkiiba lixdan muslimiinta turkistaanta bari ayaa laga dareema hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dhalmada haweenka waxaana tirakoobkii ugu dambeeyey ee rasmiga ah ee laga helo dhulkaasi uu ahaa sanadkii labada kun siddeed iyo tobanka markaas oo tirakoobkaasi lagu muujiyey hoos u dhac dhan boqolkiiba afar iyo labaatan halka guud ahaan dalka shiinaha hoos u dhaca dhalmada lagu qiyaasay boqolkiiba afar waa xasuuq wadareed si tartiib tartiib ah u dhacaya oo ku socda si aayar ah oo xanuun badan waana wasaa'il toos ah oo lagu doonayo in lagu yareeyo sir ahaan qoomiyadda aygoor ayay leedahay haweeney lagu magacaabo juwan smith hinley oo wax ka dhigta jaamacad ku taala dalka ingiriiska cabdishakuur cumar waa abe ka mid ah muslimiinta turkistaanta bari wuxuu ka shaqeeyaa iibinta khudaarta aad ayuuna ugu faraxsanaa carruurtiisa toddobada ah ee uu alla u hibeeyey laakiin wuxuu ka mid noqday dadkii ugu horeeyey ee dhibanayaasha u noqday siyaasadda dowladda shiinaha ee looga soo horjeedo taranta muslimiinta turkistaanta bari sanadkii labada kun lix iyo tobanka ayaa maamulka shiinaha ee dhulka turkistaanta bari waxa uu bilaabay baadigoobka ninkan si loo dhigo xabsiga sanadkii xigay ayaana lagu guulaystay in la qabto waxaana lagu xukumay toddoba sano oo xabsi ah oo ka dhigan cunug kasta uu dhalay inuu ku mutaysto hal sano oo xabsi ah sidaba maamulka shiinuhu u sheegay qaraabada cabdishakuur dhinaca kale iyadoo qayb ka ah tallaabooyinka lagu doonayo in lagu bedelo isku dheelitirnaanta qoysaska waxay dowladda shiinaha qowmiyaadka shiineeska ah u ballan qaadaysaa in dhulka turkistaanta bari ay ka heli doonaan dhul aan beyc ahayn oo hadiyad ah waa haddii ay halkaas soo degaan marka ay halkaas gaaraanna waxaa lagu dhiirigelinayaa inay guursadaan haweenka muslimaadka ah gabadhii ogolaata guurka nin shiinees ahna waxaa loo ballan qaadayaa in la siinayo lacago iyo adeegyo dheeraad ah haddaba sheekh jaamac maxamed sheekh cabdulilaah ayaa ka waramaya arrintan iyo xanuunka ay leedahay aad buu arrin looga xumaad weye laga murugooda runtii marka waxaan leenahay gabadha mu'minada reer turkistan sharciya waxaan leenahay laa tashtarii diinaki bicaradin qaliilin min addunya diintaada wax yaroo dhaldhalaalka adduunyada ku iibsan baan leenahay tusaale iyo qudwana ha kuu noqdaan gabdhihii mu'minaadka ahaa ee ay fidneeyeen nimankii la odhan jiray asxaabulhuduud oo dhammaan diintoodi dulligii iyo shirkigii ka doortay inay naftooda huraan oo dabkii loo shiday isku tuuraan isku tuuraan iyagoo ilaahay maaragtay ku raaligelinaya arrintaas gabdhahaas qudwaha kuu noqda baan leenahay gabdhahaas shahaadada iyo mowdka ka doortay inay dulli ku noolaadaan adduunka oo gaala ay ku amar ku taaglayso qudwadaada sidoo kale ha noqotay sumaya bintu khayaad ha noqoto oo ah awalu shahiida fi lislaam oo iyadana inay ku noqoto diintii kufriga la raba inay ku noqoto lagu tacdiibinayay ka dooratay inay ilaahay la kulanto iyadoo tawxiidka ku sugan taasuu qudwaha kuu noqotaan leena gabadha reer iqoor ama reer turkistan sharqiya ee saa loo gelayo ee la rabo in diinteeda maal lagaga iibsado oo nin gaala ay ku hoos noolaato oo caruur mushrikiina ay dhasho diintana laga bedelo iyadana mushrikad laga dhigo mulxidada noqo saa ku noqota diinta saa kaga baxayso nimankan waxaan leenahay gaaladaas ama shuuciyiinta reer china waxay isticmaalayaan waxay kugu isticmaalayaan cadowgaasu tarkiib marka hore waxay ku siinayaan sandareertay kusoo bandhigayaan sida maantaba de ay ku hadaaqayaan ay leeyihiin gabdhaha reer qoor hadday maaragtay ay nin shuuci oo mulxida oo ilaahay jiritaankiisa diidan hadday guursadaan maal baan siinaynaa nin marka hore taasay kugu deeyayaan taa haddaad yeesho oo diintaada iibsato waad la noolaan taa haddaad diidana waxaad ogaataa waxay isticmaalayaan atarhiib wax alla oo dhib ay kuu geysan karaan waa ku dilayaan way ku xidhayaan way ku tacdiibinayaan way ku kufsanayaan wax kastoo xun oo dullaysaya kugu samaynayaan marka waxaan leenahay qoorta hawlulen kuwaa ha yeelin warkooda diid waxaadna ogaataa adduunyadan aan joognaa inay tahay daaru libtilaa walimtixaan meel gebigeedaba imtixaan baa laynoo keenay waxaa la eegayaa qofka ka gudba imtixaanka iyo qofka ku dhaca ayaa meeshan loo joogaa in lakala in la kala ogaado ilahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa ku leeyahay axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun war dadku waxay u malaynayaan inaan iska dhaafayno inay iska yidhahdaan mu'miniin baan nahay iyagaan la imtixaanin oo la ogaan ma sugnaanayaan mise ma sugnaanayaan imtiaan baa meesha imtixaan baa ayaan ku sugannahay imtixaankaas qofkii ka gudba un baa badbaadaya ha noqon gabadha reer iqoor waxaan leenahay muslimadda ha noqon kuwa ilaahay uu ka yidhi ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لما اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو خسران المبين dadka waxaa jira dad u caabidaya ilaahay dhinac dhinac dhinacan haday hadday u toosto noloshiis ugu toosto oo maal iyo khayr iyo ay helaan diinta way ku sugnaanayaan laakiin markay dhib timaado diinta way ka leexanayaan wain asaabatu fitna inqalaba calaa wajhi dib buu laabanaya gaalnimadiibuu kudha- ku noqonaya kaasoo adduun iyo aakhiraba waa khasaaray khasaare taa ka weynna waa khasaare cad dalika huwa alkhusraanu lmubiin khusraanka dhabta aan laga soo kabanayn waa kaas oo mar hadduu kugu dhaco aada saas ku waaraysid marka waxaan leenahay laa yoktaa walaaley laa takuunii dajiicatan mushrikin ha noqon mid hoos ku hoos nool oo xaas u noqota nin mushrika ah hooyana u noqota owlaad mushrikiin oo mulxidiina oo diin aan lahayn saasaan leenahay gabadhaa kula talinna iyo gabadh kastoo muslimada laysa faqad maaha oo keliya gabdhaha reer turkistaan sharqiya gabadh kasta agteenaba laga yaaba arrintu inay ka- inaga fogeyn ka dhacayso oo gabdhaha diinta laga- maal lagaga iibsanayo ama shaqa lagu siinaya ama waxbarashaa lagu diraya in diinta lagaga iibsada laga yaaba gabadh kastoo muslimada ayaan waanadaas ayay ku socotaa iyo tawsiyadaas ay ku socotaa فتيات اليوم كفاكي تركاضا خلف سرابي عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذئابي فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسانية في أعماقهم في حرابي هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غابي حيوانات في غابي dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta siddeedaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى